isla falastiin ayaa sidoo kale waxaa qoraalkaasi iyo xiriirka labada dal ay ka wareysatay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah xeeldheere xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ee duleedka maraykanka magaaladan washington ugu horeyna waxa ay weydiisay qoraalkan iyo fariinta uu xambaarsan yahay
run ahaantii waxyaabo badan iyagaaba qiraya oo waxay leeyihiin arrintan badda maxkamad bay ku jirtaa marka waxay ahayd soomaalidu inay sugto inta broseskaas nidaamkaasi inta uu dhammaanayo sida ii muuqatana oo aniga iyo cad waxa weeye iyaga laftigoodu waxay dhex galeen khaladkii ay soomaalida ku eedeynayeen oo ah inay sheegtaan dhulkii laisku hayay marka meeshay odhan lahaayeen baddaani khilaaf bay ku jirtaaye aan ka wada hadallo yay waxay ka dhigeen in soomaalidu maabkii ay london ka soo saartay ay soomaalidu ay dhulkii boobtay oo qaadatay bay ka dhigeen runtiina waxa weeye iyagaa dhulka soomaalida markii hore khilaaf ka geliyey warqadan ay soo saareenna hadda waxay ka turjumaysaa un inay khilaafkaas sii wadayaan meeshaas badda laysku haystay
qoraalka haddii aan hadda qodobada ku qoran aan usoo noqonoo kale inta hore waxaa moodaa inay lahaayeen dowladdan u cabanay lixda bishan safiirka u yeernay noomaysa soo jawaabin caadiyan diblomaasiyadda marka dowladi ay soo cabato oo safiirkaagii loo yeero koodiina ay fariinku ugu soo diraan maxay ahayd jawaab sidee ah dowladdu inay ka bixiso sida caadigaa waxaa loo diraa waxa la yidhaha diplomatic note immediately si waa inuu yidhaahdaa warqadii waa gudbiyey dowladdaydaan u gudbiyey iyadaana aan jawaab ka sugaya wakti markaa uma qaban karaan lix beri toban beri bil dowladdu intay doontay kusoo jawaabaysaa marka halkaas waxaad moodaa inuu dhacay diplomatic breakdown wax la yidhaahdo oo maratay wadahadalkii siyaasadeed oo labada dowladood inuu halkaa burburay ciddii rabta mas-uula ka ahaatee marka in kenya iyaduna ku degdegto runtii gaf bay ahayd oo ay warqada warqadan shan iyo tobanka qodoba soo saarto sida warqadooda ku qoran safiirka waxay u yeereen february lixdeedii oo ay yidhaahdeen waxaan codsanay in maabka khaladka ah oo london laga sii daayey in la la laga la bedelo marka february waxaa kasoo lix beri ka hor bay ahayd waxay ahayd inay sugaan oo dul qaataan haddii ay ka dhab tahay weeye laakiin anigu sidaan hadda tuunsanahay warqadana aan ka dareensanahay shan iyo tobankan qodob waxaad moodaa inay yihiin runtii boob iyagu ay boobayaan awalna iyagaa dhulka soomaalida khilaafka ku bilaabay
waxyaabaha kenya hadda sheeganaysa waxaa ka mid a in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la lahayd inay wanaag ka raadisay inay soddon sano culayskooda soo waday inay xuduudaheeda u furtay inay qaxootigeedii maarata u furtay in askartooda ay ku dhimanayaan gudihii soomaaliya sida soomaaliya nabad looga keeni lahaa sidaa kenya waddan derisana ay tahay intaasoo qaxootiyahoo soomaaliya ay haysaa soomaali kale ay degan tahay ciidankeeda ay soomaaliya joogaan arrintan sidee u muuqanaysaa hadda arrintaa runtii aad bay u foolxun tahay labada dalbana waxay u tahay wa daawac weyn baa kasoo gaaraya inta aad sheegtay baynu wadaagnaa innaga iyo kenyana waa isku khasban yihiin soomaalida iyo kenya laakiin waxaa la rabay arrinta intay ku eedayn lahaayeen dowladda soomaalida waa daciif dad maaragtay dowladle ma aha isma maamulaan waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa ku talax tag ay ku talax tegayaan arrimaha siyaasadda soomaaliduna waxay ahayd inay ku u maamusho habdeganaansho ah oo isfahama oo ay xaliyaan diblomaasiyaddaas oo kale sababtoo ah innaga dal iyo bad iyo dhinac kasta waa isaga xirannahay dhaqaale qaab kasta waa isaga xirannahay labadayada haddii labada dowladood haddii midkood wax soo gaaraan kan kale kama marnaanayo marka waxaad moodaa in hadda labada dhinacba ay runtii qolana khalad gashay qolalka kalena ay kusii dartay oo hadda waxay u baahan tahay arrintan inta la qaboojiyo loo saaro maaragtay wafdi ama diplomatic mission wax la yidhaahdo loo diro si fiican loo wada fadhiisto oo laga wada hadlo laguna daayo processkan iyo nidaamkan sidii horeo loogu talagalay inuu maxkamadiisii iyo qaabkii sharciyanka caalamiga ah inuu maraa loo baahan yahay intaas kaliya hadda u baahan tahay waana la daba qaban karaa sidaan isleeyahay kaasina waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrinta kenya iyo soomaaliya uga warramayay falastiin axmed imaan halkaad kala socoteenna waa v o a